barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin jimcaha waana sagaaliyo labaatanka bisha march sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doonaa nuur xasan nuur iyo aniga ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono qaababkii ay beeralaydii hore ee gobolka owdal u beeri jireen beeraha beerta marka la goynayo ee haruurku go'a ee la goynayo waxaa la odhan jiray bariiska reera madaalo badda looga tallaabi waa kanoo la budeeyo biyo loo kululeeyey basari way xumaysaaye buushigii laga tuuray oo ka boodbooday dhabeeri baa lagu goynayaa waagaag idaacaddaydan ka guda jirnaad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale dhinacii kaalmaha heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonay
sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha caafimaadka ee dalka mosambiq ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ritay cudurka daacunka amaba kalooruhu ay cirka isku shareereen muddadii ugu dambeysay afar iyo labaatankii saacadood mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in maalintii arbacadii shan qof laga helay xanuunka daacuunka islamarkaana isla khamiistii gelinkii dambena tirada dadka uu cudurku soo ritay ay gaadhay boqol iyo sagaal iyo soddon qof iyadoo tiradu intaasi ka sii badatay saacadihii u dambeeyey cudurka daacuunka ayaa si sahlan ugu fida meelaha uu ka dilaaco waxaana uu saacado gudahood ku dili karaa qofka uu haleelo haddaanu helin gargaar deg deg a oo caafimaad hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in ay toddobaadkan bilowgiisii dalkaasi u direen sagaal boqol oo kun oo tallaalka cudurka kalooraha maadaama laga walaacsanaa in duufaanadii iyo robabkii khasaaraha badan geystay ee dhowaan ku dhuftay dalkaasi ay keeni karaan xanuunada faafa ee daacunku ka mid yahay kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa maanta isugu yimid bartamaha magaalada aljeris ee caasimada dalka aljeeriya si ay u kordhiyaan cadaadiska ay ku dalbanayaan inuu iscasilo madaxweyne cabdilcasiis butefliqa maalin kadib markii militariga awoodda badan ee dalka uu ku baaqay inuu xilka ka dego madaxa shaqaalaha ciidamada jenaraal axmed gaayid saalax ayaa talaadadii weydiistay golaha dastuurka inuu go-aan ka gaaro in laba iyo siddeetan jirkan xanuunsanaya uu ku habboon yahay inuu xafiiska sii hayo iyo in kale butefliqa oo wajahaya xasaradihii ugu ballaarnaa labaatankii sano oo uu xakunka hayay ayaa ku guuldaraystay inuu dejiyo dadka aljeeriya kadib markii uu ka tanasulay inuu mar shanaad xilka madaxweynaha isu soo taago dibadbaxayaasha ayaa wata damac aad u weyn waxaana ay doonayaan inay afgembiyaan dhammaan nidaamka siyaasadeed ee iminka kuna bedelaan jiil cusub oo hogaamiyayaal ah kuwaas oo awood u leh inay casriyeeyaan dalkan ku tiirsan wax soo saarka saliidda ayna abuuraan nolol ka wanaagsan tan iminka
halka dhegaystayaal aad warkaasi kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaana toddobaadkan magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee maanta wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal waxaana maanta inoogu marti ah barnaamijkeenna caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha gobolka awdal ee dhaqanyaqaanka ah mawduuca maanta aanu kaga hadli doonno barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ayaa waxa uu ku saabsan yahay howlkarnimadii bulshada soomaalida iyo sidii ay u shaqaysan jireen ee ay wax u soo saari jireen bilahan oo kale marka la joogo sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalida gaar ahaan dadka beeralayda ahi wakhtigan waxa ay beeran jireen beeraha taas oo aan ku falanqayn doono barnaamijkeenna maanta ee ku saabsan sooyaalka dhaqanka ku soo dhowow caaqil ibraahim maxamed riiraash waan ku dhowahay wakhtigan imiga aynu ku jirno ee laga baxayo kaliishi waxaa la gelayaa wakhtigii guga ee diraacda lo odhan jiray sooyaalka dhaqanka markaynu dib u raacno wakhtiyadan dhaqanka beeralayda marka ay beeranayaan beeraha waxaad faahfaahin naga siisaa habkii ay shaqada beeraha ugu diyaargaroobi jireen dadka beeralayda xilligan marka guga curan doono iyo wixii ay ka qaban jireen beeraha Hey, waxay ahayd een, waxay- waxa tabaabulshaa la geli jiray waxa nin waliba xoolaha meel ay wax ka cunaan baa loo rari jiray oo iyaga sidaa seexay dibida iyo ninka iyo wixii wax u karinayeyna beerahay ku hadhayeen dibida cawska iyo xamakuda iyo wax walba waa loo dhigi jiro waa la- waa loo diyaargaloobi jiray raashinkiisa waa loo diyaargaloobi jiray ninkuna caana neefna lama hadhayna way ku shilayaan buu odhan jiro oo subaguu la hadhayay oo halkaasoo neef waxaan dibiga ahayn hawl bay ku gelin baa la odhan jiro xadhiggana xoolaha laguma xidhi jirin oo lama baranine qandigaa unbuu la hadhayay
tirada dibida uu la hadhayay ee uu la hadhayay in beerta ay qodaan imisay ahayd tiradoodu qandi baa la odhan jiro waa kolkay laba yihiin qandi baa la odhan jiro oo waa laba dibi oo isku dheeli tiran oo isyaqaan oo aada loo carbiyey weeye oo la jareeyey haa oo si fiican haa
dibida markaad tilmaan ka bixinayso haa nooca ay ahaayeen haa shaqada laga qaban jiray iyaga Ah.
maa la tumi jiray siday ahaayeen
dibida markii hore waa la tumi jiray oo waxaa la odhan jiray si ay hawsha u karaan baa loo tumi jiray oo sangaa la odhan jiray si aanu ma- ama u qooqin ama aanu u liicin ama aanu amar u keenin xitaa dibiga qoodhihi amar buu la iman jiray kaasi sida loo carbiyuunbuu ahaanayaa markaa waa la tumi jiray kolka heesay dee kala lahaayeen dibiga xiniya qaba dibiga xiniya qaba iyo kaa la tumayna heesaha lagu garan jiray bal innagoo dibiga qoodhaa iyo ka tuman heesihiisa geli doona beerta marka la bilaabayo ee, ninku halkuu ka bilaabi jiray siday kale ahayd qalabka siduu u diyaarsan jiray horta waxaa la samaynayey ma ay jirin een, cagaftani dee ma jirayn beerta marka u horraysa waxaa laga bilaabi jiray wax rogaal la yidhaah oo shinni laguma horraysiin jirin marka rogaalkaa la- la dhammaystiro iyo shinnidana loo jeedin jiray halkaasaa laga bilaabi jiray marka rogaalka aad sharaxayso cidda aan garanayn rogaalkaasi muxuu ahaa maxaana lagu rogi jiray rogaalka dibiduunbaa lagu qodi jiray oo waxaa weeyaan rogaal haddii lagu idhaa shinnida laguma ridayo shinnidii male weeyi rogaal haddii lagu idhaa waa la sii jilcinayaa xarakaad baa loo samaynayaa biyaha ha qabataa la leeyahay meesha laga sii shaqeeyey la rogaa biyaha ma sii daynayn hadhuurhkeeduna meesha aan la rogin uu ka fiicnaa hadhuurka kale niman waxba ahayn maahina beerta rogaal la-aan lamaba gelayno dee wax loo diyaargaloobiya ahaay beertiioo dee qabowday oo rogaalan baa dee shinnida dee lagu bilaabi jiro sidaasay ahayd marka ninku uu rogaal ku samaynayo beerta ee dibida uu ku qodayo ma heesuu tirin jiray markaa heesta dibidu isku wada midunbay ahayd oo heesahan dibidu isku midunbay ahayd oo waxaa la odhan jiray kolka la bilaabayo dibida waxaa la odhan jiray kolka ka tuman iyo ka qoodha ah la kala sheegayo wuxuu odhan jiray sange waa la dhibaayo dheefta loo buriyaaye kormana waa la dhowraa dhashiisa la sugaaye war miyaa dali weyday mise waa dhal xumaatay waa ka kormaha asaasuu odhan- la odhan jiray moogtahay marka laleeyahay dheeftaa loo buriyaa raashinkaa loo buriyaabaa laleeyahay ka sa- ta- ka tuman ka kalena dee waa saasoo saasaa la odhan jiray waxaa kaluu odhan jiray ka qoodhaana maxaa loogu heesi jiray ka qoodhaana waxaa loogu heesi jiray een, kolley kaa qoodhaa dee wakaa sidaa laleeya waxaa se la odhan jiray kolka hawsha la bilaabayo Eh, xilligu waa xilligiiye xilligu waa xilligiiye xaawalayda haweenkii oday xaangaba mooyihe raggu xoogsan ogaaye halkaasaa laga bilaabay halkaasaa laga bilaabay waxaa kaloo la odhan jiray mar hadday shinkan gaadho shinkan gaabanay gaadho shinnina loo wax samaysto shanshadheera gamaan iyo gaabar shaaximan mooye shanshadheera haygiiyo shan halaad kuma siisto oo shan halaad buu ka qiimo badan yahay buu ujeedaa waxaa ka qiimo badan dibidaa lagu qodayo beerta Qodaya shantaa halaad ka qiimo badan buu ila waa xilligaad de sidaasayna ahayd waana waqtigan imiga aynu ku jirno waqtiga qodaalka usoo haya waxaa kaluu odhan jiray ilaan wa kaa xoolihii iyo wixii waa la raray oo loodii iyo dumarkii iyo wixii way israaceen waxaa la odhan jiray abaar kasta hadday dhacdo cawska leebi ku yaal iyo cagaarkii jarareed calafkuguma yaale lagalay bulaale calooshada ka duuba buu odhan jiray moogta
waa hays hawleeddaa markaa uu beerta qodayo uu dibiga kula hadlayo Dibiguu- dibiguu leeyahay waxa aad u hasugi haddana dibigii buu yar qaboojinaya wuxuu hagariirin giiryaale adiga iga golroone waa ka qoodhaca hagariirin giiryaale adiga iga golroone loodagaanaheedii iyo galihii qabooba gugiisa uma dambeeyo buu odhan jiro ka qoodhu uu- uyuu yacni ku- kaa leeyahay waqti barwaaqaa baynu geli doonaa oo roobkaa digi doonu leeyahay lodu inaad ku keli noqoto kolkay hawshani dhammaato ha wuxuu leeyahay gariirin giiryaale adiga iga golroona looda gaanaheedii gelihii qabooba alla kaalay giirow gugiisa uma dambeeyo buu odhan jiray halkaa kolkay isku dhabaqda ee guuska la foo guuska guuska intaynaan gelin ayaan halkaa ku sii hakanayno waxa weeye hawsha ayaa la haya markaa ninka beerta qodaya ninka beerta qodaya dibigu waxa weeyaan kol waa layli baa la odhanayaa kolla waa bahal garanaya waxa la waxa adiga kugu soo dhaca garanaya ma ogtahay oo adiguunbaa ku qodayo isagaa ku hagayo oo afkuunbaa lagala hadlayaa tacay lacay geed saa waa dugyar waxaa eeg marka laleeyahay tacay marka laleeyahay tacay marka laleeyahay waa hoosu baydh tacay lacay marka laleeyahna waa sare u baydh waa af kale weeyi oo af dibida lagula hadlaya markaa geed markaad tidhaa sare u baydh baad leedahay lacay markaad leedahayna hoos u baydh baad leedahay dibida kolka lagu qodayo markaad halkii aad joojinaysa in yari ka hadhan tahay waxaad leedahay dugyar waa ku dar dugyar baad leedahay halkaa kolkuu joogo hee kolkaad tidhaahdo dee waad soo rogaysaa horurururururay baad odhanaysaa halkaasaad soo rogaysaa kuwa diinta dhigaayi kuwa daaga qodaayi kuwa doonyaha fuusha kuwa duunyada raacay ninba meelka dilaalyo danuunbuu ku qabaa ee rabbow ha ugu daraanay baad leedahay Yaa- yaa- yaa ma garanaysaa kolka guuska ee yar inaad yani dumarka yar cilaaqda ninka- ninka fariidka ehed khatarta ehed kolkay soo dhaca shaaha ay soo dhow yihiin wuxuu odhan jiray dumarku maqashiinaya intaanay shaaha dhigin waqtiga eh, duhurka eh, ee shaaha dumarku soo sidaane jaadka dhexda loo fadhiisanayay jabanahana ho- eh, dabadii weeyi ee waxoogaa la hargeliyay sooma waxoogaa la hargelayo yardee jaadka loo fadhiisanayo dumarku intaanay shaaha dhigin kolkay dee ku soo dhammaadaan sidii gaari haweenoo habeenkoo gobol jooga gadaadaysa ninkeeda gushaankaaga jiraaye gaatiyo halliloonin buu leeyahay kolkaasaa dumarku mashxaradda nalow nalow nalow kaga siinaya
Een, waxaa jira qindiga markaad ka hadlaysay haddii ay yihiin laba dibi oo isku miisaamanna si fiican bay u qodayaan baad tidhi beertii haddii qindigu laba dibi oo kale xoog weyn ay yihiin maxay yeelayaan waxaa la yeelayaa labada dibee kale xoog weyn waxa la samaynaya waa laga taaraa baa la odhan jiray ka xooga weyn la xaggiisaa meel laga seeraya harqoodka waa laga taarayaa oo kaasi si uu harqoodka unu hayo ninkaa weyni dee u shaqeeya ta- waa laga taaray haddaad maqasho waa harqoodkii dhankaa dibiga weyn baa loo badiyey markaasaad leedahay dee kolkuu dibiga hadduu aad dareento weynaa oo dibigii yaraa leexdo ayaad leedahay adigoo toban joogayoo tobankiiba qodaayay war miyaad maanta tallowday dibigii weynaa baad ku sheegaysaa moogta oo kan yar hag baad leedahay Een, markaa kolkay gaadho duhurkuu dibigu yar jeejeesto waxaad leedahay saaka waad barqateeno biyana waada cabteene alla kaalay bulaale anna sow ma barjaynin war ma balaa idin haysa baad leedahay iyaad leedahay halkaa kolkay dhaafto waxaad leedahay sidii maydal gamaanoo lala maagay duulaan mayricii galabeed iyo warma mirbaad iga weyday baad leedahay ya ma waxaad cuntaad iga weyday haa ma sidii maydal gammaan oo lala maagay duulaan mayricii galabeed iyo ma mirbaad iga raadi baad leedahay caaqil inagoo ku guda jirnaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaa jiray wakhtiyadaa hore ee sooyaalka dhaqanka dhanka beeralayda markaynu ku- mawduucan kaga hadlayno wakhti wakhti baa ninku qindiga uu ku qodayo markuu subaxa bilaabo uu galabtii uun ka furayay taa maxaa la odhan jiray waxaa la odhan jiray waxaa la odhan jiray casar gaaban ha gaadho kii cirweyni ha daalo kii calool yara wiiliyo caara ha isku hadhaane baa la odhan jiray wuxuu yidhi gabalkoo dhaca mooyi giirta oo gasha mooyi warkaalay bulaale waa lagaa furayaa iyo fadhi ha u faqayaysan buu odhan jiru maqashiinaya yaa gabalkoo dhaca mooyi giirta oo gasha mooyi waa lagaa furayaa iyo fadhi ha u faqayaysanee fulow faaga hagaaji Waa- waa labadaa kolba kaa doontaa la odhan jiray
waxaa jiray waxa la yidhaha guus oo beeraha lagu qodi jiray guuskaasi muxuu ahaa dadka aan garanayn markaad u macnaynayso guusku wuxuu ahaa ninka aan beerta lahayn ee een, aan dibi lahayn ayaa loo balqa- waa loo balqaban jiro oo waxaa la odhan jiray war ninkaa hebel ayaan maanu qabanaa baa la odhan jiray oon beerta u qodnaa labay kala haydoo ninka dee wax hayste ee dibidunu ka maqan tahay gaar buu ahaa ka aan waxba haysanna waxaa la odhan jiray qandig iyo shinnida nin walowba ku soo talagal baa la odhan jiray oo waxbaba lama weydiinayn isaga maca shinnidii iyo dibigaagii baad u geynaysaa qaxwo hadduu helana hagaagsan haddii kalena dee saasay ahayd marka waxaa la odhan jiray sida maalka dhalaya ama muurnin islaama ninba maalinku maaliya anna waa igu maanta baa la odhanayaa Ya, ninkanaan maanta yaa ayaa loo shaqaynaya yaa la caawinaya baa la odhan jiray moogta sidaasay haydoo dee howluhu way badan yihiin
inagoo ku guda jirnaa gunaanadkii barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka ee aynu kaga hadlayno howlkarnimadii beeralayda ee sooyaalka dhaqanka soomaalida marka u dambaysa ee beerta la goynayo baaqbaaqa iyo waxyaabahan ay dhammaadaan siday ahayd bal hadda caaqil beerta marka la goynayo ee hadhuurku go'a ee la goynayo waxaa la odhan jiray bariiska reera madaalo badda looga tallaabi waa kanoo la budeeyo biyo loo kululeeyey basari way xumaysaaye buushigii laga tuuray oo i ka boodbooday dhabeeli baa lagu goynayaa waxaa kaloo la odhan jiray maalintii lagu waayay waa la waala loobay waa la waalani gaadhay waraaba waxid leeyo weyd baa loo kala yaacay baa la odhan jiray oo saasaa lagu goyn jiray marka wuxuu tilmaamayaa qiimaha dibiga uu u leeyahay reerka
oo ma yani hadhuurhkan hadhuurhkani hadhuurhkan maalintii lagu waayey hadhuurhkaa la leeyahay waa hadhuurhka laftiisa maalintii lagu waayey hadhuurow hadhuurow maalintii lagu waayey dibiga maaha waa hadhuurow dibiga waa kii soo horreeya shan halaad kuma siistaha waxaan maantuna waa hadhuurkii oo la goynayo oo nimcadii dibiga lagu qoday kolka la goynayo ayuu leeyahay hadhuurow maalintii lagu waayey waa la waalaloobay waa la waalani gaadhay weyd baa loo kala yaaco waraabaa waxidleeye waa kii lahaa maog tahay markanuu bariiska barbar dhigayana wuxuu leeyahay bariiskaasi iyo hadhuurkan waa isla mid hadaad haa waa kanaa ka horreeyuu leeyahay bariiska reere magaale badda looga tallaabi waa kanoo la budeeyo biyo loo kululeeyo buushigii laga tuuray ka boodbooday dhabeloo dee bariisku waxan ma ahayne wax kolka la karinayo alood lagu karinayo boor ma ka soo uruha oo si kala ah ma ahayn waxane marka hadhuurka la tumayo maxaa la odhan jiray haruurka waxaa la odhan jiray waxa lagu bilaabaya bismillaahi owho baa la odhan jiray yaa hawhooha hawhooha hawhooha hawhooha la odhan jiray kolka la bilaabayo marka dee dhexda la marayna waxaa la odhan jiray ee jaadka la tabayo jimaa hereer jimaa hereer haw hererow hererow hererow hererow herer yaa lagu rogi jiray jimaa herer waa jaadkii yaa jaadkii moogta kii herer ha la helo weeyaan ma garanaysa Eh, waxa weeyaan waxa kaloo la odhanayaa sheekh xuseen oo warra suudi sagadu hee sagadu hee sagadu hee haw sagadu sagadu sagadu
imse qof loo tumayo markaa hadhuurkaas waa dhan soddon la-eeg dhanba soddon way iman kartaa kolkuu haruurku badan yahay dhanba tobanna way iman karaan kolkol waxa tumi jiray sagaashan haruudhada waaweyn oo dhanba soddon baa usha roganaya dhanba dhanba toban baa roganaya waxa ugu yaraa wax hees lagu qaado labada ninbaa lixda ninbaa hees la qaado ugu yaray afartu dee iyagu laguma heesaya si iyada meesha waa laga saaraya shantana waa lagu dayo kaa maanaacadahaya na keligii wahaan jiray labada kalena waa la qaaday oo shanta waa lagu heesay shantaa u yaraa kolka la heesaya haruurka wax lagu tumo intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama oo aan ku soo qaadannay mowduuc ku saabsan howlkarnimadii iyo shaqadii beeralayda soomaalida iyo sidii ay u shaqaysan jireen sooyaalka dhaqanka ee soomaalida iyo waxyaabihii ay ugu heesi jireen dibida ay ku qodayaan beeraha waxaa barnaamijkeenna inoogu marti ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waa aniga oo ah haashim sheekh cumar good oo idiin soo diyaariyey barnaamijka oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan
wagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii sooyaalka dhaqanka iyo haashim sheekh cumar good markana wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur mahadsanid cabdixakiin dhegaystayaal ciyaaraha ingiriiska ayaa isbuucan ama maanta soo laaban doona iyo birito kadib markii eh, laga nastay muddo isbuuc ah oo ay xulalka adduunka ciyaarayeen ciyaaro saaxiibtinimo iyo kuwo kale oo tartanada yurub iyo afrika ah ingiriiska jimcaha iyo sabtida gaar ahaan sabtida ayaa ciyaaro badan dhici doonaan oo fulham waxay la ciyaari doontaa beri galab kooxda manchester city oo horyaalka ka mid ah hogaamiyayaasheeda brighton and hof albion iyo southampton ayaa is arkaya banley waxay la dheeli doontaa wolverhampton crystal palace ayaa la dheeli doontaa harrisfield leicester city iyo bournemouth ayaa is arkaya manchester united oo tababaraheedii xilka loo kordhiyey oo laga dhigay tababaro joogto ah kadib markii uu ka baxay kumeel gaarka ayaa waxa ay gurigeeda ku martagelin doontaa kooxda watford westham waxay la dheeli doontaa naadiga everton kooxda liverpool ayaa axadda waxa ay is arkayaan tottenham waana ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan horyaalka premiershipka ingiriiska cardiff waxay la dheeli doontaa chelsea oo ay ka jajabsanayd maalmihii ugu dambeeyey oo guuldarooyin soo xareynaysay gaar ahaan kulankeedii ugu dambeeyey dhinaca talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhici doona sabtida udines waxay la ciyaari doontaa genoa juventusna waxa ay is arkayaan imbole yuve kulankeedii ugu dambeeyey waa laga badiyey waxaana uu ahaa markii ugu horreysay oo xilli ciyaareedkan ay guuldaro dhadhamayso genoa ayaa garaacday samdoria iyo milan ayaa ah ciyaar kale oo isha lagu hayo samdoria aad ayay usoo kaceysay kulamadii ugu dambeeyey halka milan kulankeedii ugu dambeeyey ay ku khasaartay kooxda ay mataanaha yihiin ee inter milan ciyaaraha kale ee seeriya-ada talyaaniga axadda ayay dhici doonaan inter iyo lazio ayaa ah ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan ciyaar kale oo isha lagu haya ayaa ah tan dhex mari doonta roma iyo napoli fiorentina waxay la dheeli doontaa torino barma iyo atlanta ayaa ballansan halka bolonia ay la dheeli doonto kooxda sasuolo horyaalka spain ee la liga ciyaaraha kuwooda uga xiisaha badan haddii aan fiirino barcelona oo horyaalka hogaaminaysa ayaa la dheeli doonta sabtida espanyol saltavigo waxa ay is arkayaan via real deportiva alaves iyo atletic madrid ayaa is arkaya halka kitef ay la dheeli doonto leganes axaddana kooxda real madrid ayaa ciyaari doonta oo la dheeli doonta kooxda weska levente iyo aibar ayaa is arkaya axadda ciyaaraha kale ayaa axadda dhici doona shbilia waxay la dheeli doontaa kooxda kubadda cagta ee valencia horyaalka jarmalka ee bundesliga ciyaaraha kuwooda ugu xiisaha badan haddii aan soo qabto wede bremen waxay la dheeli doontaa mens kooxda horyaalka horkaceysa ee brushi dortmund waxa ay la ballansan tahay sabtida kooxda wolfsburg ruushia monshen galadbakh waxay la dheeli doontaa kooxda dusfrod halka bayer munik ay is arkayaan naadiga freeburg dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaara inala socodsiinaya markana waxaynu ku wada nasan doonnaa heesta naashnaash iyo weliba codka aarmaanta
naashnaashay jacaylko nabtayda u daamayo kadhowr wax niyad jabsho naqay karo daran naashnaashay jacaylko nabtayda u daamayo kadhowr wax niyad jabsho naqay karo daran inuu lxad jeer quri naxliga waanu diidayaa inuu laxad jeer quri naxliga waanu diidayaa sidii nalkooda nuurkeedoo daawada sidii nalkooda nuurkeedoo daawada inuu laxad jeer quri naxliga waanu diidayaa inuu laxad jeer quri naxliga waanu diidayaa sidii hinalkooda nuurkeedoo daawada sidii hinalkooda nuurkeedoo daawada yadda way u roon taho qalbigay naxariisu tahay waxay ku nastaan indhoon jirkeeda nadiifta badan nafteeduna waa udgoon udgoon udgoon udgoon nafteeduna waa udgoon niyadda way u roon taho qalbigay naxariisu tahay waxay ku nastaan indhoon jirkeeda nadiifta badan nafteeduna waa udgoon udgoon udgoon udgoon nafteeduna waa udgoon naxnaxshay jacaylko isqaankaylaahayo daruuro ku kamilo niyada ku barbaariya naxnaxshay jacaylko isqaankaylaahayo naruro ku kamilo niyada ku barbaariya inuu nasta jeer walbi heestaasi naashnaash iyo codka aarmaanta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo inta aan hawada isku maqli doono galabta afarta waa v o a oo idinka- idinku leh sidaa iyo nabadgelyo
qalbiga uga dhaawida sidii nimcado qalbiga uga dhaawida inuu nasta jeer walbi nashaaqan la doonayo